iyadoo inta badan qaar ka mid ah bulshada ay la kulmaan takoor bulsho ayaa dayib guumba cali iyo diib sheekh maxamed cardoofe oo kamid a ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa bulshada galmudug ugu baaqay joojinta takoorka bulshada dhexdooda ah si looga dheeraado dhibaatooyin bulshada qaar soo gaara bulshada qaar ayaa la kulma takoor bulsho sida faquuqa iyadoona looga sameeyo goobaha kala duwan ee bulshada ay ku kulanto bulshadu ay fahamto inaan qofna qof ka sareyn qofna qof maaragta uusan ka maaragtay ka fiicnayn qofna uusan qof maaragtay uusan ka maaragtay uusan maaragtay uusan ka landharaysnayn dadku ay yihiin dad siman ilaahay bini aadamka oo dhan karaameeyey sidoo kale maaragtay qofka ilaahay ugu dhow uu yahay qofka maaragtay ilaahay uga cabsida badan oo maaragta halkaas lagu kaa landharaysan yahay maaragta laakiin aan hadda intan adduunyada la joogo dad siman layahay la isguursado la isla socdo la isla shurkoobo hadday ganacsi tahay iyo hadday wax kala tahay qof walbaayo qofkii uu fahmo oo la socdo shimirbe shimirkiisa hala duulo laakiin inaad in aan takoorno ama la takooro dad annagana lamid ah oo nagu deegaana oo nagu dad ah oo nagu bulsho ah oo nagu dugsi ahaa oo nagu iskuul ahaa oo nagu jaamacad ahaa oo nagu darisnala ahaa oo aan naqaano oo intaasaan isla joognay inaa maantay ay aan aaminsannahay inay naga hooseeyaan ama annagu aan ka fiicannahay ama annaga waxay nagu tahay baan isleeyahay maaragtay dhibaato talada aan bixin lahaa waxay tahay dadka laftirkooda maadaama niyadjab badan uu ka muuqdo quus badan ay ka muuqato ayaga laftirkooda in wacyigooda sare loo soo qaado tababaro badan la siiyo xirfado la baro shaqo abuur loo sameeyo siyaasada iyo maamulka iyo dhaqaalaha cilmigaas wax badan laga baro xuquuqahooda iyo say u raadsan karaan iyo codadkooda qofku markuu fahansan yahay waxbaa kaa maqan ama uu wax badan ka ogyahay wuxuu raadsan karaa laakiin qofaa isagaba isku qareymi karin hadduu meel istaago aan sheegi karin xadgudubka lagu hayo hadduu sheegtana wax badan aan sheegi karin yani dulmiga xaggaas badan xaggaasuba kasii jiraa in wacyigooda sare loo soo qaado lasoo dhiso kalsoonidooda inay helaan tababaro iyo xirfado ay kaga maarmaan mararka qaar xadgudubka dhinacyada badan oga imaanayo hadalka aqoon-yahanada ayaa kusoo aadaya xili bulshada qaar ay la kulmaan dhibaatooyin badan oo ku aadan takoorka bulshada dhexdooda uga yimaada